xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaallo culus oo maalintii shalay ka dhacay deegaan ku yaala gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalada oo ahaa kuwo saacado badan qaatay ayaa yimid kadib markii ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerarkadiis ah ku qaadeen maleeshiyaad macawisley ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka oo isku aruursanayay tuulada ceelhareeri ee u dhexaysa degmada maxaasi iyo deegaanka tarda oo ka wada tirsan gobolka hiiraan ilaa afar goor ayaa lagu soo waramayaa in dagaalada lagu jebiyey ciidamada huwanta ah iyadoona dhabarka loo saariyey khasaare culus oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilawareedyo ayaa sheegaya in mar kale shalay gelinkii dambe ay dagaallo culus dib uga qarxeen isla deegaanka ceel hareeri dagaalkii shalay ayaana waxaa qayb ka ahaa diyaaradaha dagaalka ee maraykanka maleeshiyaadka loo yaqaano danab iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka sida aan xogta ku helayno dagaalkii dhacay gelinkii dambe ee shalay oo khamiis aheyd waxaa lagu dilay shan iyo toban askari oo afar ka mida ay ahaayeen maleeshiyaadka danab isugeen khasaaraha dhimasho ee ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macawisleyda kasoo gaaray dagaaladii shalay ayaa gaaraysa soddon iyo shan oo dhimasho ah halka dhaawacuna uu kor u dhaafayo konton kale dagaalkii shalay dhacay ayaa askarta lagu dilay waxaa ku jiray saraakiil dhowr ah waxaana ka mid ahaa axmed muuse fiidow oo ahaa dagaalgeliye ay isku dhowaayeen cali jeyte cusmaan oo ah guddoomiyaha gobolka hiiraan shalay waxaa diyaarado helikobtaro ah oo ay u n ku leeyihiin ay magaalada muqdisho ka dejiyeen dhaawacyada qaar ka mida ciidankii huwanta ahaa ee buudka lagula tuntay dagaaladii shalay ka dhacay gobolka hiiraan maleeshiyaadka macawisleyda iyo ciidamada dowladda federaalka ayaa si koox koox ah ugu halaagsamaya duulaan indhala-aanta ah ee ay ka wadaan qaybo ka mida gobolka hiiraan waxaana la xusuustaa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marar badan siyaabo kala duwan askartan huwanta ah uga xasuuqeen dagaalo qaraar oo ka dhacay gobolka hiiraan